dhankeebay ka sugayaan go-aanka rasmiga ah ma dhinaca xukuumadda federaalka ma dhinaca shirkadaha ee diyaaradaha iskaleba ee localka ma dhinaca dowladda ee saudi arabia oo iyada xajka baytulahi alxaraam ee meesha ay uxajinayaan iyada ee iskale badi maamulka ee la xidhiidha xujayda iyo diyaaradaha iyo duurista hawadooda ku saabsan amuurahaasi waxaa ficnaan lahayd shirkaduhu inay soo bandhigaan caqabadaha ee iyaga marka hadda ee lasoo darsay horeyna annaga waxaani fafaaleha aan bixinaynay uu ahaa markaan helnay warar oo runtii wax badan amuuraha hadda aad ka dhawaajisay iyo wax lamida kusoo fool leh ka hortagna ay u baahan yihiin wixii u baahan wax ka qabasho ee dhinaca xukuumadda ama ha noqoto ama iyaga laftirkooda shirkadaha ee deeradaha maaragtay ee iyaga xilligan eemar allaala markii xajka la gaaro ee iyaga dowrkooda uu yahay inay dhaqsi in xujayda soomaaliyeed mar weliba loo fududeeyo si ay usoo gudtaan waajibaadkooda xajka wixii culays ah ama loo arkayo caqabado amuurahooda keeni kara ama inay iyaga la kulmaan dhibaatooyin iyo xaalado oo dhinaca maaragtay ama safarkooda ama dhinaca markay ayaga ay tagaan accommodationkooda ama dejintooda sidoo kale ee dhaqdhaqaaqooda intaba inayan ka hor imaan wax wax u dhimi kara iyaga soo gudashada waajibaadkooda xajka taa ayaan anaga mar weliba anagoo ka turjumayna mar weliba baahida shacabka ayaan ku goorinaynay ama shirkadaha gaadiidka ha noqdaano ama inay door ka qaadato wasaarama wasaaradda arrimaha diinta iyo qaasta ama wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka sii baana weli daba taagannahay aan leenahay ha loo fududeeyo wax culays ah haddii ay jiraanne wixii xukuumadda ay ka qaban karto doorkeeda ha ka qaadato